بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد آن انت انا درسك كلام بلعبين أليس دقيس waxaan jeclaan lahaa in ardayda baska yar ee daaru-imaan xaggeeda ka yimaada soo raacdaa in hal qof soo kaco oo ay kutubtoodan qaataan taasi waa mid halkan laba saddex su-aalood oo as-iiladii lasoo qoray kamid ah ayaan tilmaami lahaa waxay su-aashana odhanaysaa qof isagoon daahir ahayn ma weysaysan karaa wax maanica kuma ogi inuu qofku isagoon daahir ahayn u weysaysto waxaynu soo marnay inay sunanulfitra ka mid tahay sunanulfitra inay ka mid tahay in qofku timaha kilaankilada uu suuliyo ama uu rifo haddii la xiiro iyaga ka waran wax dhibi kuma sugna sidii loo suuliyaba waxa weeyaan wax dhiba kuma sugna halkan waxaa laigu weydiiyey su-aal ah weliba saa-ishka su-aashan soo qoray af carabi aada maaragtay mutqan u ah ayuu kusoo qoray wa hada mima yubashiru bikhayrin waxaynu soo marnay in weelka la daboolaayo habeenkii sunnada nebiguna caleyhi salaatu wasalaam ay sidaa tahay su-aashani waxa ay tahay ay saa-iladani soo qortay ama daalibadani weelka makaan maxfuuda ku jira sida dawaaliibta khaadka ah ee ku jira kabadh loogu talagalay weelka cuntada ma waxaa la odhanayaa habeenkii waa in la daboolaa mise waxaa ku filan inuu kabar ku jiro oo alba yani waxa weyaan albaabkana loo xidho ayaa ku filan soo su-aal waarida ma waxa aan malo qaaliba ku malaynayaa in haddii albaabka loo xidho bisinkana lagu xidho duulaab khaasana uu ku jiro ama waxa weeyaan maaragtay kabadhadooda khaaska ay ku jiraan inaan wax maanici ku sugnayn ahamu shay waxa weeye inuu xirsi ku sugan yahay bisinkana aada ku xidho waxaa laakiin kasii fadli badan weelka maran inaad foororiso sidii rasuulku sala allahu aleyh wasalam axaadiisiisa baaynu kusoo marnay asilo badan baa timi laakiin maadaama darsigu darsi fatwa aanu ahayn ayaan bacd lasila ku koobsaday wixii fatwo u baahanna in sha allahu culimada ayaa la weydiin doonaa wuxuu yihi sheekhu wayustaxabu waxaa loo suneeyaa lilmuslimi qofka muslimkaa ciyaadatu akhiihi lmuslim walaalkiisa kale ee muslimka inuu booqdo ayaa loo suneeyaa wa xuduuri janaasatihi janaasadiisa iyo meydkiisa inuu xaadiro idaa maata markuu dhinto janaazadiisa iyo aaskiisa waxuduuru janaazatihi iyo waxaa loo suneeya wayustaxabu waxaa la suneeyaa xuduuru janaazatihi inuu janaazadiisa iyo aaskiisa xaadiro idaa maata markuu geeriyoodo wa tacziyatu ahlihi iyo inuu ehelkiisii qofkii walaalkii ahaa ee geeriyooday ehelkiisii inuu u tacsiyadeeyo walaa ba'sa wax dhibi kuma sugna biciyaadati dimiyi halkan sheekhu wuxuu ka hadlayaa gaal ma la booqan karaa walaa ba'sa dhibaata kuma sugna biciyaadati dimiyi gaalkii dimiga ahaa ee muslimiinta iyo isaga uu cahdigu ka dhexeeyey ee muslimiinta ku hoos noolaa ee jisyada bixinayay in la booqdo wax ba'sigi kuma sugna ayuu leeyahay mualifku raximah llah faqad caada nabiyu sala allahu alayh wasalam nebigu waxa uu booqday yahuudiyan yahuudi ayuu booqday wa qaala wuxuu yihi kayfa tajiduka sidaad maxaad dareemaysaa yaa yahuudiyu ninkaagan yahuudigow sheekhu halkan wuxuu kaga hadlayaa aadaabu ciyaadati lmariid qofka muslimka ah ee xanuunsanaya booqashada la booqanaayo adabta ay leedu sheekhu halkan kaga warramaya ciyaadat lmariid waxa weeye inaad booqato qofkii xanuunsanayey culimadu waxay dhahan waa mashruuc ijmaacan inay mashruuc tahay qof muslima oo walaalkaaya oo xanuunsanaya rag iyo dumarku doonaba ha ahaado waxa weeyaan inaad booqato oo ay isbooqdaan dadka muslimiinta ahi kuwooda xanuunsanaya ay booqdaan wax maanic ah waxa weeyaan waa adabta uu ku baaqay cafwan sharcigu waana mid mashruuca laakin xukunkeeda inay mashruuc tahay waa lagu itifaaqsan yihi ama lagu ijmacsan yahi laakin xukmuhaa ayay culimada isku khilaafeen sheekh wuxuu ina yihi xukunkeeda waa maxay waa maxay waa mustaxab soo ma wa yustaxabu ayib waa sida isagu doortay waana sida jumhuurka ahlulcilmigu ay qabaan hada madhabu jumhuuri ahlilcilmi inay tahay ciyaadat lmariid mustaxab inay tahay ciyaadat lmariid inay mustaxab ay tahay sidaas weeye culimada qaarkood waxay ku tegeen inay tahay waajib ciyaadat lmariid ayay ku tegeen sida daahiriyada iyo maaragtay imaam albukhaarina waa sida uu ku tegey oo waxa uu kitaabkiisa saxiixa ah wuxuu baabaystay baab la yidhaaho baabu wujubi ciyaadati baabu wujubi ciyaadati lmariid wujubu ciyaadati lmariid qoladii yidhi waa waajib waa isa sii khilaafay oo qolina waxay idhaaheen waa waajib kifaa'iya oo haddii dadka qaarkood ay sameeyaan ka dhacaya inta kale waxa weeyaan qolina waxay dhahen waa waajib fardu cayn ah oo marka yuu fardu cayn ku noqonayaa baa la yidhi markaasay taa isku sii khilaafeen laakiin qowlka qawiga masaladan kusugan waxa weye inay tahay waajib fardu kifaaya ciyaadat lmariid waa waajib kifaa'iya oo fardu kifaaya waa qowl qawiya qowlkaasi qowlkaasi waa qowl qawiya rasuulkeena alayh salaatu wasalaam waxau yihi aطcimu ljaayica wacuudu lmariida wafuku lcaaniya qaala sufyaan walcaani alasiiru nebigu wuxuu yihi ka gaajoonaya quudiya ka xanuunsanayana booqda kiina asiirka ee la qafaashay ee cadow qabsadayna soo furta rasuulkeenu sala allahu alay wasalam wuxu yihi sida saxiixeynka ku taala khamsun tajibu lilmuslimi cala akhiihi ama xaqu lmuslimi cala muslimi sittun aw khamsun minha waxaa ka mid ahayd radd salaam waciyaadat lmariid a axaadiistii aynu markii dhaweed akrinaynay ayuu kamid ahaa xadiiskaasi markaynu soo maraynay masaladii ijaabati daaci xaqu lmuslim cala lmuslimi hamsun radd salaami waciyaadat lmariidi waitibaacu ljanaa'izi waijaabat dacwa marka waa sidaas culimadu waxay dhahan waxa weeyaan sharcigu wuxuu u sharciyeeyey adabtaas si dadka qofka muslimkaa ee walaalkaaya ee xanuunsanaya uu dareemo inuu dad walaalaa leeyahay oo waxa weeyaan loogu laab qaboojiyo oo waxa weeyaan xanuunka looga takfiifiyo oo hadduu baahan yahay loo kaalmeeyo oo waxa weeyaan xaaladiisa la ogaado oo dadkii muslimiinta ay noqdaan luxmo keliya oo isku xidhan oo maaragtay isgarabsanaya culimadu waxay dhahaan haddii qofka xanuunsanaya uu de ka mid yahay qaraabadaada iyadu way kasii kasii adag tahay hadduu qaraabada wa xidhiidhintoodu waajibka kugu yahay uu yahayna waa waajib bade oo sida labadaadii waalid waxa weeyaan oo kale haddii uu yahay qofka xanuunsanaya culimadu waxay dhaheen kolba waxaa waajibnimadaasi kusii adkaanaysa intuu qofku kuu dhow yahay amaseba uu kaa fog yahay qaacidadu waxa weeye anahu kulamaa kana lilmariidi xaqun calayka min qaraabatin aw suxbatin aw jiwaarin kanat ciyaadatu aakad kadalika waxa weeyaan waxyaabaha qofka ciyaadadiisu ay muta-akidka kusii noqoto waxaa ka mid a inuu kula jaar yahay ama saaxiibtinimo idinka dhexayso marka ciyaadat lmariidna yani waxa weeyaan ajar badan ayaa nusuusta nusuusta qaarkood ay u sheegtay waxa uu yidhi sheekhu waxuduuru janaasatihi haddii uu waxa weeyaan geeriyoodo inaad geeridiisi xaadirto markuu dhinto iyo aaskiisii inaad aaskiisii aada xaadirtana waa iyaduna waa sunne oo nebigu wuxu uhi xaqu lmuslimi cala lmuslimi sittun wadakara minha waidaa maata fattabichu markuu dhintana waa inaad raacdid walihaada culimada qaarkood waxay yidhaahdeen itiba janaasada iyo xaadirkeeda iyo raaciddeedu waa sunna bay yidhahdeen ijmac baynay kusoo naqliyeen hase yeeshee bacdu ahlilcilmi waxay sheegeen ijmacaasi inuunu jirin oo waxa weeyaan culimada qaarkood ay ku tegeen itibaacu ljanaa-is inay tahay waajib waa sida ibnu xasam iyo cabdilxaq ilishbiili iyo maaragtay sancaani ay ay ku tegeen qowlka labaadna waxa weeye in itibaacu ljanaaza sida ciyaadatulmariid ba ay u ahayd fardu kifaayo inay waajib fardu kifaaya u tahay waadix haddii dadka qaarkood ay sameeyaan intii kale uu ka dhacayo ha waana sida xaafid ibnu xajar iyo ibnu daqiiq alciid iyo ibnu bataal iyo bacdu cula fuqaha alxanaabila iyo laga sheegay qowlka saddexaadna waxa weye sidaa sheekhu uu sheegay waa siday jumhuurku ku tegeen in la yidhaaho itibaacu ljanaaza iyo xuduurkeedu waa sunne waa sunne waana siday jamaahiirtu ku tegeen waxayna waajibka alle waxaynu yidhaha alaslu fi lamri waa waajibnimo eh waajibkaa waxaa lagu sarfinayaa bay yidhaaheen ijmaaca ay culimada qaarkood soo naqliyeen in waxa weeye maaragtay ay yidhaahdeen waa lagu ijmaacsan yahay inuu sunno yahay lakin de ijmaaca kalan ba kusugan walaalayaal itibaacu ljanaaza iyo xaadirkeeda iyo in qofka muslimka janaasadiisa aada raacdo ood ku tukato oo aada dafnigiisa xaadirto iyo aaskiisa ajar aada iyo aad u badan ba kusugan rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu yihi qofka salaad ku tukada qof muslima janaaza salaad ku tukada qiraad buu leeyahay qofka raace ee soo ah aaskeeda ka qayb galaana laba qiraad buu leeyahay saxaabadii rasuulku sala allahu alayh wasalam waxay yidhaaheen labada qiraadku waa maxay markaasuu nebigu wuxuu yihi waa buurta uxud oo kale qiraad kastaa wuxuu leegyahay buurta uxud oo kale buurta uxudna waa buur aada iyo aada u weyn aadna u ballaanan miisaan badanna leh cabdillahi bni cumar khadaab markuu xadiiskaa maqlay wuxuu yihi laqad faradnaa fi qaraariida kasiira wallahi waxaanu maaragtay gaboodfal ku samaynay ajar aada u badan iyo qaraariid badan ayaanu dayacnay buu yidhi marka waa waa shay loo baahan yahay oo qofka muslimkaa waxyaabaha islaamnimadu ay saartay ee walaalkii u saartay ah waxa laakiin isweydiin leh dumarku ma u banaan tahay inay janaasadii raacaan maxay tiri ibnu catiya nuhiina can itibaaci aljanaa'iz walam yuczam calayna sida fadliga badani waxa weeyaan inaanay dumarku raacin janaaista oo aanay qubuurta tegin waayo qalbigoodu wuu jiricsan yahay waxaa laga yaabaa markay arkaan qofkii ay jeclaayeen awlaadeedii iyo ehelkeedii qof kamid ah labadeedii waalid waxa weeyaan zawjkeedii walaaladeedii la dhashay markay aragtay iyagoo la aasaya iyo meesha lagu ridayo inay baroor isqaban kari weydo oo ay maxduur ku dhacdo sidaa ogeed baa waxa weeyaan loo diiday inay dumarku janaaista raacaan inay dumarku janaaista ay raacaan laakin ciyaadat lmardaa gabadhu way soo booqan kartaa ciddii xanuunsanaysa qof yani dhintay oo qaraabadeeda kamidana way ku tukan kartaa a inta aan guriga laga qaadin maydka way ku tukan kartaa masaajidka haddii lagaga tukanayana way ka qayb geli kartaa wax maanicii kuma sugna laakiin maqaabirta ma tegaysaa mise ma tegayso oo waxa weeye janaasadii ma raacaysaa masaladaas waxa weeye waa sida ay mucadiya u sheegtay nuhiina can itibaaci ljanaa'iz walam yuczam calayna masalada ku saabsan dumarku ziyaara qubuurta ma ziyaaranayaan janaaze in la raaca waa shay qubuurta in la ziyaartaana waa shay soo laba shay kala duwan ma ma ziyaaranayaan mise ma ziyaaranayaan masalada culimadu waa isku khilaafeen aqwaal baa ku sugan waana khilaaf ku suganna waa khilaaf qawiya saa waxaad moodaa raajixuna inuu u dhowdahay inay gabadha u banaan tahay inay ziyaarato qubuurta oo waxa weeyaan ay tagto si ay aakhiro u saxowsato dadka walaaladeeda ugu soo ducayso laakiin waa inaanay batanin marka ay baxaysana waa inay adabtii islaamka ilaaliso wuxuu yihi wa tacziyatu ahlihi ehelkiisii uu ka dhintay qofka muslimkaa ehelkii uu ka dhintayna in loo tacsiyadeeyo oo loo laab qaboojiyo tacziyadu waa maxay bay culimadu yidhaaheen atacziyatu waa masdaru cazaa yucazi waxaanu yidhi ibnu faris waa aslun صaxiixun yadulu cala alintimaai walitiصaali waqawluka cazaytuhu ay qultu lahu undur ilaa gayrika waman asaabahu mitlu ma asaabak wacazaahu ay sabarahu wasallaahu wawacadahu wadacaa lahu aslu lcazaana waa asabr marka cazaaga waxa uu noqonayaa macnihiisa oo kabali waa xasu lmusaabi cala sabri qofkii masiibadu ku dhacday inaad ku booriso inuu sabro iyo waixtisaabi lajri ilaahayna masiibadaa ajar uu kaga dalbo iyo waadducaai lilmayiti bilmakfirati meydkii inaad u ducayso ilaahay inuu dembi dhaafo walilmusaabi bijabri lmasiiba ka masiibadu ku dhacdayna in masiibadaa ilaahay uu waxa weeyaan ka yani ugu bedelo wax ka khayr badan inaad ugu ducayso weeye ha soo maad garan rasuulka sala allahu alayh wasalam tacziyada inuu dadka inuu cid u tacsiyey waa ka sugnaatay min ficli oo waxa uri usaamatu bnu zayd arsalat ibnatu nabiy sala allahu alayh wasalama ilayhi nebi maxamed hablihiisi mid kamid ah cid usoo dirto waxay tihi ina ibnan lii qubida faatina inan carruurtaydii kamid ah ayaa dhintay ee waxa weeyaan noo kaalay fa arsala yuqri'u salaama nebigu dabadeedna wuxuu u diray qof wuxuu ku yidhi salaan iga gaadhsiiy inantaydii waxaanad ku tidhaahdaa ina lilahi maa akhad walahu maa actaa wa kullu shayin cindahu biajalin musamaa faltasbir waltaxtasib nebigu wuxuu yihi waxaad ku tiraa ilaahay waxa uu iska leeyahay wixii uu qaatay isagaa iska leh walahu maa actaa wixii uu bixiyena ilaahay isagaa leh oo ilmaha uu ilaahay uu inaga qaaday isagaa ina siiyey isagaana qaatay wa kullu shayin cindahu biajalin musamaa cid kastana ajal go-an ayay ilaahay agtiisa ku leedahay faltasbir sabir waltaxtasib ilaahay caza wajalla agtiisa ajar kaga raadi oo waxa weeyaan ajar ku doon masiibada kugu dhacday marka qofku waa inuu yidhaha markay masiiba ku dhacdo ina lilahi ish wa ina ilayhi raajicuun waxa weeyaan allahuma allahuma ajirnii fi musiibati ilaahu masiibadaydaas ilaahu ii magangeliyo waxa weeyaan khayrkeedaan ku weydiistay waxa weeye sharkeedana waan kaa magan galay wax ka khayr badanna wakhlufnii khayra minha ilaahu wax khayr badanna iisoo iisoo iisoo weydaari oo iigu bedel ilahay saa awgeed ba qur-aanka wuxuu kuli aladiina idaa asaabathm musiibatun qaluu ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun marka in qofku argagaxa iyo baroorta iyo qaylada iyo in dhulka la ysla dhaco iyo in timaan la rifo iyo in dharka la jeexjeexo waxaasi waa wax xaaraana min kabairi dunuub ah marka inuu qofku iska ilaaliyo amaa qofku inuu musiibadii ka naxo oo dabadeedna isagoon barooranin uu ilmeeyo oo waxa weeyaan naxariis awgeed iyo ama naxdin uu dee qofka masiibada ku dhacday ka naxay uu la ilmeeyo wax maanici kuma sugna laakiin hadduu qofku ilaahay qadarkiisa iyo qadaagiisi uu kala hor yimaado sakd iyo cadho khaasatan dumarkay ku badan tahay baroorta iyo qaylada iyo dhulka isla dhacdo timaheeday ji rifto waxa weeyaan hoogayay ba-ayay waxa weye midaan sharciga ku banaanayn weeye waana mid qofku ilaahay inuu kaga fogaanayo maydkana uu ku dhibaayo ajarna aanu ka heraynin saa awgeed waa in la iska ilaaliyo oo sabirka la ogaado xadiis baa soo arooray nabiga laga wariyey inuu yihi man caza akhaahu lmu'min fii musiibatihi kasaahu llahu xullatan khadraa yuxbaru biha yowma alqiyaama ninka walaalkii u tacsiyadeeya masiibo ku dhacdayna uga tacsiyadeeya ilaahay waxa uu xulaa xullo khadraa ah ya oo lagu kamanayo maalinta yowma alqiyaama xadiiska culimadu waxay tilmaameen ibnu cadi iyo khatiib iyo baa wariyey iyo ibnu casaakir iyo culimadu waxay tilmaameen xadiiskaasi inuu waxa weeyaan asal aanu lahayn oo waxa weeyaan aanu nebiga sala allahu alayh wasalam ka sugnayn maxaa tacsiyada qofkii aad u tacsiyanaysa lagu odhanaya waxaa u fiican inaad tiraahdo wixi uu nebigu ku yihi sala allahu alayh wasalam ina lilahi ma akhad walahu ma acta wakulu shayin cindahu biajlin musama ha waxaa u fiican inaad ku tiraahdo yani waxa yani sidaa aad ku tiraahdo wa laakiin wax mucayan oo laazim ay tahay ma jirto haddii aad ku tiraahdo walaal sabir ilaahay masiibadaada waxa weeyaan waxa weyan sabirkeeda ha ku waafajiyo wax khayr badan ha kagu soo bedelo acdama allahu ajrakum wagafara allahu limayitikum waaxsana allahu caza'akum haddaad sidaa tiraaho iyana waa mid banaan laakin axsanu alfaadi tacziya waa tii nebiga sala allahu alay wasalam ka sugnaatay qofka loo tacsiyadeynayaana waxaa banaan inuu walaalkii ku yidhaaho istajaaba allahu ducaa'ak waraximana allahu wa iyaak waxa weeyaan adiga iyo walaal annagaba ilahay noo naxariisto sheekhu marka runtii janaa-ista axkaamteeda waa in la barto waa waxa weeyaan maxduuraad badan baa ka dhaca muxaramaad badan iyo munkaraad badan bay dumarku sameeyaan waa in aad iyo aad loogu dhugma yeesho oo la barto wuxu uri sheekhu ui walaa ba'sa biciyaadati dimi qofkii dimiga ahaa dimiga waxaa la idhaahaa yani gaalka muslimiinta ku hoos nool ahlu dimuhu waa aladiina yucuna yuctawna cahdan mustamiran lilbaqaa'i fi daari lislaam waa nimanka ku hoos nool muslimiinta laakiin jisye iyo gibir bixinaya axkaamtii muslimiintana ixtiraamaya kuwaas ahlu dime la yidhaha marka gaalku waa gaaladu waa saddex nooc hadda warkaa faham waa dimi oo dimigu waxa weeya nin yidhi anigu gaalnimadaydii baan haysanayaa gibir iyo lacagna waan bixinayaa waxa weeyaan islaamnimada islaamka iyo ehelkiisana dhibi maayo muslimiintaanan iskaga hoos noolanaya kaa dimi baa la idhaha waa yia waxaa jira mid la yidhaha mucaahad ama musta'man waxa weeyaan oo ah gaal ay magani idinka dhaxayso oo ama ku soo magan galay oo muslim magangeliyey ama cahd iyo magangelyo muslimiintu ay siisay oo bal muslimiintiiyo isaga heshiis ka dhexeeyo oo beledka inuu soo geli karo wakti mucayana uu joogi karo ama tijaaro uu iman karo ama waxyaabo kale uu iman karo waxa weeyaan ama muslimiintuba de isaga ay ka faa'iidaysan karaan oo cahdi kusoo galay halkii cahdigana waxaa gelaya bay culimmadu lahayn maanta halkii cahdiga waxaa gelaya gaalka dal muslimi fiise siiyeen oo haddii dal muslimi gaalo fiise ay siiyaan waxay ka dhigan tahay qof cahdi la siiyey waadix ya ikhwaan ha nebigu muxuu ku yidhi umuhani marka ay ay tiri nebi maxamed oo cali bin abi taalib in abi taalib wuxuu rabaa laba ninaan magan geliyo gaalo ah inuu laayo muxuu ku yidhi nebigu ajarna eesh ajarna man ajarti ya umuhani ciddii aad magan gelisay waa waa sidaad u magan gelisay ha marka dee maxaad mooday megangelyada dowladda muslimada ay bixiso oo waxa weeyaan ahluxalli walcaqdigeeda ay bixinayaan oo ay waxa weeyaan fiisa siinayaan qofkii inuu waddanka kusoo galo oo wakti loo qabanayo ama qaradka uusoo galay la ogyahay kaasna mustaaman ama mucaahid baa la yidhaha kuwaana waxaa jira gaalka kuwa aan ahayn muxaarib baa la yidhaha gaal xarbiyaa la xarbi kaasi waa gaal adiga isaga ay muslimiinta iyo isaga ay ka dhaxayso dagaal uu ka dhexeeyo oo ilaahay kuwuu yidhi weeye faqtuluuhum xaytu taqiftumuuhum faqtuluuhum faqtuluuhum xaytu taqiftumuuhum waakhrijuuhum min xaytu akhrajuukum waa kuwa ilahay yidhi meeshaa ka heshaan ballaaya meesha idinka saareenna saara ka saara birta ka asla yani xoolahooda iyo maalkooda iyo cirdigooda iyo ay yani dumarkooda iyo wax allaala waxa hantidooda ay waxlaan marka gaaladii gaaladu saasay u kala duwan yihin saa u kala axkaam duwan yihin waa inaad fahamtid musta dimigii ma banaantay in lasoo siyaarto haddaynu si kale u dhigno xukunku dimi gaal kuma gaar ahe qof gaala in la booqdaa ma banaantay mise ma booq mise ma banaana waxaynu leenahay qof gaala in la booqdaa way banaan tahay waxa u daliila waxaa u daliila xadiidka sheegaya nabigu sala allahu alayh wasalam saxiixa ku sugan saxiixaynka ku sugan nabigu alayh salaatu wasalaam inuu abi aalib waa adeerkiia in nabigu sal allau alay wasalam isagoo naftu ka gurmayso uu u yimi deedna uu kuuri yaa camaa qul laa ilaha ila allah kalimatun uxaaju laka biha cinda allah waxaad tiraa laa ilaha ila allah kelmad ilahay agtiisa aan kuugu doodo markaasay gaal gaala madaxyaweyntii gaalada ag fadhidaa waxay yidhahdeen ma maantaad gaaloobaysa atargabu can millati cabdilmualib dabeedna nebigu hadalkiibuu ku celcelinayay iyaguna waa ku celcelinayeen fadahabat ruuxuhu wahuwa yaqulu calaa millati cabdimualib waxau dhintay isagoo le waxaan ku dhimanayaa miladii cabdimualib iyo gaalnimadii ayaan ku dhimanaya marka rasuulku sala allahu alay wasalam waa uu booqday isagoo gaala ayuu nebigu sala allahu alay wasalam booqday weliba uu isku dayey inuu waxa weeye badbaadiyo waxaa kaloo u daliila xadiiska saxiixa kusugan min xadiisi anas oo ah inuu nebigu yahuudi booqday xanuunsanaya inan yar oo yahuudiya oo nebiga u shaqayn jiray anas wuxuu yidhi ana nabiy ana ghulaaman yahuudiyan kana yakhdimu nabiya sala allahu alay wasalam ghulaam yahuudiya oo nebiga u shaqayn jiray ayaa ayaa ayaa jiray famarida uu xanuunsaday faataahu nabiyu sala allahu alay waslam yacuudu markaasuu nebigu u yimi isagoo soo booqanaya faqaala wuxuu ihi aslim islaam waxaa riwaayadka qaarkood kusoo arortay inuu yahuudigaasi ninkaa dhalinyarta ee yahuudiga ah markuu nebigu ku yihi islaam isagoo naftu ka gurmayso inuu aabiyo ag fadhiyo sidaa u eegay oo isha la raacay kaanahu uu leeyahay aaba miyaan yeelaa waxa maaragtay abulqasimi leeyahay ama maxamedi leeyahay markaasuu aabiyi ku yihi atic abalqasim nebi maxamed abalqasim ateec ayuu ku yihi aabiyi markaasuu rasuulku sala allahu alayh wasalam u laqimay shahaadadii markaasuu ashahaatay naftaa ka baxday nebigu wuxuu uhi alxamdu lilahi aladii anqadanii bihi min annaar ilaahay waxaan ku mahadinayaa alxamdu lilahi aladii anqadahu bi min annaar ilaahay waxaan ku mahadinaya kama qaala sal alla alay slam allaha ii ka badbaadiyey naar sababteeda kaga badbaadiyey ayaan ilahay ayaan ku mahadinaya uli nabig alay salatu salaam marka qof gaala ma la booqan karaa mise lama booqan karo waxaynu leenahay haddaanu xarbi ahayn waa la booqan karaa waxa weeyaan haasa islaamnimadana waa loogu baaqi karaa waxa weeyaan culamada qaar baa yihi gaalka la booqanaya waa in gaal la rajaynayo islaamnimadiisa ay ay uu yahay oo kii aan islaamnimadiisa la rajaynayn lama booqanayo laakiin saxiix waxa weeye in la booqan karo gaalka waxa weeyaan dacwadana loo bandhigi karo waxa weeyaan isagoo naftu ka gurmayso sidaa nebigu uu sameeyey xadiiska sheekhu wuli kayfa tajidu ya yaa yahuudi waxa weeyaan lafdigiisii lama hayo yani xadiisku isagoo lafdigaale meel uu kusoo arooray ma jiro kayfa tajiduka ya yahuudi waxaanaad moodaa in nakaara lafdiga ku sugantah yahuudiyo maxaad dareemaysa haddaa intaad qof booqato saa ula hadasho ka war ya saw kaa boodi maayo qofkaasi marka nakaaro lafdiga inay kusugan tahay waxaa lamid a xadiis kaleoo la sheegay ibnu qayim uu sheegay u yihi asran baa weriyey uu nebigu yihi kayfa anta ya yahuudi ya nasraani marka xadiiska bihada bihada lafdi isagoo ah wax masaadirta islaamkaa oo uu ku sugan yahay ma jirto oo lafdigaa kuma ansixin laakiin macnihiisa axaadiis sheegaysa oo nebigu niman yahuuda booqday waa jirtaa qofkii qof booqdaa muxuu ku odhanaya waxa uu culimmadu tilmaameen qofkaasi qofkaa wuu sabirsiinayaa waxa weeyaan waxa uu u sheegaya xanuunka iyo fadligiisa iyo in dunuubta lagu tirtiro waxa weeyaan waa wuu u laafi qaboojinayaa waxa weeyaan khayr khayrka laga helo xanuunka ayuu u sheegayaa qadaaga ilaahay qadarkiisa inuu ku sabro ayuu kala hadlayaa waxau ku odhanayaa laa ba'sa tahuur insha allahu wax dhiba ma laha siduu nebigu odhan jiray ilaahay wuxuu kaaga dahiri doonaa yani waxa weyan dunuubta ayaa lagaaga dahiri doonaa waxa weyan ilaahayna hadduu addoon jeclaado waxa weeyaan dunuubtiisa cuquubadeedii adduunyadaa lagaga jaraa oo aakhira dib looguma dhigo hadduu ilaahay dad doono halaagoodana dunuubtooda waa loo kaydiyaayo aakhira lala wada suga ma aragta hadda walihaada markuu nabigu sheegay sala allahu aleyh wasalam in qofka muslimkaa wax kastoo asiiba ilaahay uu dembi kaga tirtirayo xataa hamiga iyo hamiga iyo fikirka iyo qodaxda mudda iyo wix kasta oo ku dhacay in ilaahay dembi kaga tirtirayo markuu sheegay waxaa laga sheegay ubaya bnu kacab radia allahu canhu inuu nabigu ku inu inuu yihi markuu xadiiskaa nabiga ka maqlay inuu yihi ilah waxaan ku weydiistay baa laga sheegay ubaya bnu kacab qaarigii saxaabada radia allahu tacala canhum inuu yihi baa laga sheegay ilah waxaan ku weydiistay xumad aan jirkayga ka bixin laakiin aan laba shay iga reebin waxaan ku weydiistay ilahu xumad aan jirkayga ka bixinoo aan laba shay iga reebin salaad jamacana aan iga reebin jihaadna aan iga reebin ilah waxaan ku weydiistay xumad aan jirkayga ka bixin laakin jihaad iyo salaad salaad jamaca jamaca aan iga reebin dabeedna waxay idhahdeen saxaabadu jirkiisu kulayl buu ahaa markaanu salaano waanu kala carri jireen gacanta iyada idhahen saxaabadu radi allahu tacala canhum ilahay waa ka aqbalay dacwadiisa muxuu saxaabigaas taa u yeelay wuxuu doonaya in ilahay dunuub ka tirtiro marka maradka waxa uu leeyahay iyo xanuunku fawaaid buu leeyahay fawaaiddiisana waxaa ka mid ah in qofku marka la qabto qofkii is-iloobay ee waxa weeyaan maaragtay adduunyada waxoogaa raacay in marka la qabto uu ilaahay xaggiisa u noqdo ظahر الفsاd في الbr والبحر بma kaسبt aيdي الناs ليذiqhm بعd اldي camilوu ilى mxl لaclhm yrjicuun marka u qofki is ogaado inay kaflada u ku sugnaa o ilahay xaggiisa u noqdo toobad keeno ayib halkaasuu kaga baxay sheekhu ciyaadaة اmariid iyo wixii ku saabsanaa culimadu waxay dhaheen qof qof xanuunsanaya haddaad booqato waa inaanad si qaliyo culays ku noqonin waa inaad wakti munaasiba booqato waxa weeyaan wuxuu ku farxana aad ku tidhaahdo ilahay naxariistiisana aanad ka quusinin aanad cibi ku noqono aanad intaad guriga ugu tagto qofkii xanuunsanayo tiisiba u taag daran aanad iska dul degin oo sheeko ka dulqabsan su-ul adabkay kamid tahay su-ul adabka ayay kamid tahay in qofka xanuunsanaya uu ku dhibsado oo dee lagaba yaabo inaanu xataa awoodi karin inuu kula warni maaragtay way dhibaytahay iga daa waxaas ama uu kaaba xishoonayo sidaa ogeed qofka markaad booqato wax yar oo ku filan la joog haddii aanu isagu door bidin inaad ag fadhido aad la joogto kadibna ka insiraafo ka tag waxaa laga yaabaa qofkaa xanuunsanaya haddii uu kelidii ahaan lahaa inuu dharkiisa la bixi lahaa waxa weeyaan maaragtay gurigiisa si yani u maaragtay nafisa uu isaga joogi lahaa lakiin markay dad soo booqdaan waxa weeyaan dhar xidho oo waxay weyan siraa dadku yaanay mandar fiican ha kugu arkaan waanu xanuunsanaya wuu istiilaya de haddaad dul ictikaabto saw saw karaahiyadiisu kugu dhici mayso sheekh marka waa inaad inaad xikamka isticmaashid awqaadda munaasibkaa waa inaad u tegtid oo qofkii xanuunsanaya inaad min bacdi salaatu dahire kadib aad maaragtay aada booqatid oo maaragtay isagoo laga yaabo inuu seexan lahaa ama xali oo dhan xanuun kolba dhinac u dhacaayay waxa weeyaan oo maaragtay markaasun dhinac dhul dhinacu dhulka u qabtay inaad ka dul degtaa ma fiicna waa inaad waqti munaasiba aada waxa weeyaan u tagto sheekhu wuxuu yihi faslon halkan maselu kaga hadlaya sheekhu masaladaasina waxay tahay wuxuu yihi walkiibatu kiibaduna xaraamun xaaraan weeye xantu xaaraan weeyaan fii xaqi man lam yankashif waxay xantiisu xaaraan tahay fii xaqi man lam yankashif qofkii aan la bereerin ama aan caddaysanin ama aan la banbixin bilmacaasi macaasida iyo walqabaa'ixi xanuun xumaanaha qofkii aan xumaan la banbixin oo aan caddaysanin oo aan mujaahir noqonin isagu fisqiga iyo bidcada iyo macaasida aan la banbixin xanta la xamanayaa waa xaaraan bu sheekhu yiri liqawlihi tacaala bay u xaaraan tahay walaa yaktab bacdukum yaa ilaahay wuxuu yihi yaanu xamanin barkiin bacdan barka kale yaanu xamanin waman dakara ninka sheega fii faasiqin mid faasiqa oo ilaahay daacaysa ka baqay ninka ka baxay ninka ku sheega maa fiihi wax ku sugan qof faasiqa ayuu qofku qof wuxuu ku sheegayaa fisqigiisii iyo fisqiga uu ku sugan yahay waxaanu u sheegayaa liyuxdara minhu si fisqigiisa ama isaga iyo fisqigiisaba looga looga maaragtay digtoonaado aw sa'ala canhu ama wuu weydiiyey man yuriidu qof doonaya taswiijahu u guurintiisa aw shirkatahu ama waxla wadaagiisa aw mucaamalatahu ama la dhaqankiisa lam yakun qofkaasi haddii uu qofkaa xumaantiisii sheego lana weydiiyo qofka weydiiyeyna uu kala tashanayo ama guurkiisa ama wax weeyaan inuu wax la yeesho ama inuu la mucaamalado lam oo dabadeedna xumaantiisa uu sheego qofkii faasiqa ah lam yakun noqon maayo kii sheegay muqtaaban lahu mid xantay walaa calayhi ismu lkiibati dembigii kiibaduna waxa weeyaan guudkiisa maaha walaa calayhi guudkiisa maaha ismu lkiibati dembigii kiibadii xantu walahu waxa u sugnaaday walahu isaga ayuu u sugnaaday hawaabu nasiixati thawaabkii nasiixada iyo iyo waxa weeyaan u nasteexaynta iyo waxa weeyaan u wanaag falidda uu qofkaasi qofkaa xumaantaa u sheegay ee uu waxa weeyaan u diiday ha thawaabkii naseexada iyo tala wanaagga ayuu leeyahay liqowli nabiyi sala allahu aleyh wasalam waa hadalkuu nebigu u yidhi darteed baanu faasiqu iyo wixii la xukuni ulahayn kiibo qowluhu ka dhahaa filfaasiqi faasiqa waxaa ka sheegtaan maa fiihi wixii jira quluu sheega fi lfaasiqi maa fiihi faasiqa waxaa ku sheegtaan maa fiihi wixii ku sugan yaxdaruhu nnaasu dadku ha ka digtoonaadaan walaa yudanu loo malayn maayo buu sheekhu yidhi bicumara cumar la tuhmi maayo annahu isagu cumar aqdam walaa yudanu lagu tuhmi maayo bicumara cumar alkhadaab lagu tuhmi maayo radia allahu canhu annahu isagu aqdama inuu ku dhiiraday calaa maa huwa calaa maa huwa kiibatun waxan ah inuu cumar ku dhiiraday loo malayn maayo cinda nasihi markii uu uu ka war ka hadlay cala sitati lixdi markuu lixdii nin ee khilaafada uu ummadda iyo amarkooda u dhiibay markii uu waxa weeyaan ka hadlay inuu wajacli shuuraa fiihim wajacala uu yeeladhe ama wajacli shuuraa iyo shuurada ka dhigiduu ka dhigay fiihim dhexdooda uu dhigay oo yihi taladii muslimiintu lixdiinasa idinka go'daa haddaan dhinto lixdaa nin warkii uu ka sheegay cumar inuu ku inuu xamanayay laguma tuhmaysan karo xayu dakara cumar wuxuu xayu dakara markii uu sheegay cayba kulli waaxidin mid kasta ceebtiisii markuu sheegay loo markuu mid walba ceebtiisii sheegay lixda cumar looma malaynayo oo laguma tuhmayo inuu dadka xamanayay bal qasada wuxuu bal iska dhaaf in loo maleeyo sidaase qasada wuxuu u qasiyuu doonayey bidaalika arrintaa uu ku doonayay annusxa lilahi inuu ilaahay waxa weeyaan u nasteexeeyo iyo walirasuulihi rasuulkiisa uu nasteexeeyo iyo wali ahli lislaami ahli islaamka inuu nasteexeeyo oo wanaagoodu doonayay a wuxuu yidhi sheekhu markuu halkan wuxuu kaga hadlayaa mas'alo ku saabsan kiibada iyo xanta ayuu kaga hadlaya kiibadu iyo xantu waa min kabaa'iri dunuub dunuubta kuweeda waaweyn ee sharcigu uu xarimay ayay kiibadu ka mid tahay waa waxaana asal u ah alaslu fi lkiiba waa inay xaaraan tahay waxaana u daliila inay xaaraan tahay de kitaabka ilaah iyo sunada rasuulka sala allahu alayh wasalam ayaa u daliila ilaahay waxa uu yidhi walaa yaktab bacdukum bacdan barhkiinba baryayna xamanin ayuxibu axadukum ma waxay doo ma wuxuu jecel yahay midkiin an yaakula laxma akhiihi maytan walaalkii oo weliba mayd oo dhintay inuu hilibkiisa cuno ilaahay waxa uu til yani inoo inoo sawiraya oo nayloo muujinaya xumaanta iyo qubxiga ay leedahay xantu waxaa lagu matelay qofkii qof walaalkiiya xantay qof walaalkii intuu dilay ayuxibu axadukum an yaakula laxma akhiih qof walaalkii oo mayda oo dhintay hilibkiisii cunaya oo googoosanaya soo bashic maaha waa suurad aada iyo aad waxa weeya nafu uga biyo diidayaan ilahay wuxuu yihi laa yuxibu axadukum an yakula laxma akhiihi maytan fakarihtumuu markaa ha isxamanina nabigeenu calayhi salaatu wasalaam kiibada iyo xanta waxa uu sheegay inay xaaraan tahay ha nebigeenu waxa uu sheegay in qofka cirdigiisa iyo maalkiisa iyo xoolihiisa iyo dhiiggiisa wa xaaraan yihin ina dima'akum wa amwaalakum wa acraadakum nebiguuri dhiiggiina iyo hantidiina iyo cirdigiina iyo sharaftiina waa idinka xaaraan xaraamun calaykum ka xurmati yawmikum hada fi baladikum hada fi shahrikum hada marka alaslu fi acraadi lmuslimiina wa amwaalihim wa dimaa'ihim waa maxay alxurma kiibadu waa maxay haddaba ma hiya alkiiba kiibadu waxa weeyaan waa alwaqiicatu fi nnaas laa tuqaalu ila fi waa in qofku uu dadka wax ka sheego iyagoon la joogin waxaa la yidhaha alkiiba luuqa ahaan culimadu waxay sheegeen inay tahay alwaqiicatu fi nnaas laa tuqaalu ila fi kiibati shaks waa in qofku qof uu wax ka sheego oo xumaan uu ka sheego iyo waxaanu jeclaysanaynin isagoon la joogin rasuulkeennaa la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam oo saxaabada wuxuu ku yidhi nabigu atadruuna ma alkiiba kiibada waxay tahay ma garanaysaan qaalu wuxuu yhi allahu rasuulu aclam ilaahay rasuulkiisa ayaa waxa weeyaan og su-aal haddii maanta qof uu ku weydiiyo su-aal diiniya hal yajuuzu laka an taqul ama wax uu ku weydiiyo hal yajuuzu laka an taqul allah warasuul aclam m atadruuna malkiba qaala allah warasuul aclam qaala nabigu wuxu uhi kiibadii buu sheegay nabigu wuxuu kuuhi waa dikruka sheegitaagada akhaaka walaalka aad ku sheegta bima yakrah walaalkaa wuxuu karaahiyeysanayo inuu doonayn in lagu sheego oo uu kahaanayo oo uu nacayo inaad ku sheegto wey qiila nabigi waxaa lagu yihi ara'ayta in kana fi akhi ma aquul bal ka warran haddii walaalkay waxaan ku sheegaya ay ku sugan yihiin nebigu wuxu uhi haddii waxaad ku sheegaysaa ku sugan tahay waad xamatay in kana fiihi ma taqulu faqad ikhtabta wain lam yakun faqad bahata haddii kale waad ku been abuuratay inuu yihi been abuurkuna waxa weeyaan waa dee kaba daran qiibada waa dembi ismi cadiima lagu muto sida awgeed ba culimada hadalkaa way khulaaseeyeeno waxay yidhaheen kiibadu waa dikru caybi lmar'i bidahri lgaybi alkiiba waa maxay waa dikru caybi lmar'i bidahri lgaybi qofku isagoo kaa maqan inaad ceebtiisii sheegto weeye taasaa kiiba la ydhaha muslimiintu way isku ijmacsan yihiin inay kaba'iri dunuub tahay xaaraanna tahay marka kitaabka iyo sunnaduba iyo waxa weyaan ijmaaci ummaduba wuu ku guntamay xaaraannimadeed وqad naql النawwiy وبن xجر الhytmي وبن xجر الcasqlاni والsfاrini والqرطبي وغayrهm alijmاع عalى أnha min الكباir inay dunuubta waaweyn ka mid tahay baanay culimada ku ijmaceen nusuus masalada ku tusinaysaana way jirtaa ay ka mid tahay nebigu salى الlahu عalيه wasalam markii la dheelmiyey inuu arkay waxa weeyaan dad waxa weeyaan cidyo dhaadheer leh oo jirkooda iyo iyo iyo laabahooda sidaa u diiranhaya markii uu weydiiyeyna jibriil ku uhi maxay ahaayeenna wuxuu nbigu jibriil nabiga wuxuu ku yidhi aladiina yaakunuuna luxuma albashar wayaqacuuna fi acraadihim waa kuwa dadka xamanaya ee adduunkii markay joogeen dadka hiigi jiray ee xaman jiray kuwii baa ilahay saa ku abaalmariyey walaalayaal sheekhu wuxuu inoo sheegay kiibadu inay xaaraan tahay in la xanto qofkii aan lagu aqoon ama aan la soo banbixin macsiyo hadalkaa mafhuumkiisu waa maxay hadalkaa mafhuumkiisu waxa weeye qofku hadduu macsiyo la banbaxo oo uu isagu waxa weeyaan isqaawiyo oo uu waxa weeyaan macsiyadii samaynayo oo aanu ilaah iyo khalqigiisa toonna ka xishoonaynin qofkaa xantiisu inaanay xurm inaanu xurmo lahayn oo xantiisu aanay xaaraan ahayn baad hadalka ka fahmaysaa soo ma ha idan waxaynu leenahay waxaa jira yani waxa weeyaan waxau sheeku tilmaamaya almujaahir bilmacsiya qofkii macsiyada la jaahiray ama bidcada la jahray inaanu xurmo lahayn si awgeed ba xasan albasri iyo salafka in badan oo kamid ah waxa laga soo naqliyay inay yidhahdeen laysa liahlilbidaci kiiba ahlulbidcu kiiba ma laha imaam axmed waxaa la weydiiyey ida kana arajulu muclinan bifisqihi falaysat lahu kiiba waxa uu yidhi imaam axmed ida kana arajulu muclinan bifisqi ninku hadduu la banbaxay faasiknimadiisa ama gabadho ay la banbaxday faasiknimo falaysat lahu kiiba dee kiiba ma laha qofkaasi waayo ilaahay buu ka xishoon waayey ibn mufli wuxuu yihi alashharu can alimaami axmed alfarqu bayna almuclimi wagayrih waa in la kala farqiyo qofkii fisqiga qarsanayay iyo qofka bidcada qarsanaya iyo qofka la banbaxay way kala duwan yihiin sheekh islam ibnu taymiya wuxu uhi wa ama ida adhara rajulu lmunkaraat wajaba alinkaaru calayhi calaaniya walam yabqa lahu kiiba wawajaba an yucaaqaba calaaniya bima yardachu can dalika min hajrin wagayrih waxau marka la yihi ina almudhira lilmuxaramaat tajuuzu kiibatuhu bila nizaacin bayna alculamaa marka sheekhu taa uu inoo sheegay bay culamadu tilmaamayaan iyo qofkii fisqiga la banbaxa ee la jahra ee waxa weeyaan ilaahay caasiya ee ummadda iyo khalqiga khaaliqa iyo khalqiga midna ka xishoon waaya inaanu xurmo lahayn qofkaasi oo laga digayo oo laga hadlayo oo waxa weeyaan maaragtay fi ummadda looga digayo waddadiisa iyo halaagiisa haddii halkan sheekhu markaa wuxuu ka tilmaamayaa goormay banaanaataa inaad qof xamataa alaslu fiiha waa maxay waa xaaraan xaalaad mustahniyaa jira xaalaadka mustahniga ahi ee lasoo reebay waxa weeyaan waa dhowr xaalaadka lasoo reebay waa dhowr nacam xaalada lasoo reebay waxaa kamid ah ad qofka xaman karto ama xantiisu ay banaan tahay in waxa weeyaan qofku uu fisqi mujaahirun bifisqin inuu yahay in fisqi la mid la waxa weeyaan jahre uu yahay ama uu yahay mutadalim yani inuu inuu daalim yahay uu qofkana ka cabanayo oo qofka qof oo qof dulmiyey ka cabanaya ee waxa weeyaan mutadalimka ahi waa waxa weeyaan inuu qofka uu ka cabanayo u xanto wixii ku suganna uu sheego waa mid banaan ilahi wuxu uri laa yuxib llahu ljahra bisuu'i min alqawli ilaa man dulim ilah wuxuu yidhi in xumaan lala jaaraa ma banaana ilaa qofkii la dulmiyey mooyaane kaas waa inuu xumaantii la jaaraa ciddii dulmidayna sheegaa warkeedana ka warama waxaa kale culimadu yidhahdeen waxaa banaan idan kaasina waa maxay kii mujaahirka fisqiga la jahray ayib ama waxa weeyaan mid mutadalima oo isaga la dulmiyey oo mid dhaalimo ka cabanaya iyo mucarif haddii kiibada yani qofku waxa uu qofkan ceebtiisa usheegaya ay tahay litacriif a in waxa weeyaan qofka uu tacriifinayo oo qof baa jira qof baa uu doonaya qof inuu iaa qof u tilmaamo mana tilmaanta qofkaasi qofka loo tilmaamayo ma fahmi karo ilaa in shay ceebo ku sugan loo sheego mooyaane sidainu dha waxa weeyaan hebelkii matalan laangaro ahaa ama waxa weeyaan cawarnaa waxa weeyaan maaragtay sidaa inu idhahdo hadduu tacriif qofka uga jeedo ee tacyiir iyo ceebeyn aanu uga jeedin iyana way banaan tahay iyana way banaan tahay ayib waxaa kale oo banaan hadduu qofku yahay qof bidco iyo fiski la banbaxay oo laga digayo taxdiir a laga digayo bidcadiisa iyo fiskigiisa laga digayo iyana way banaantay o nabiga sal allau alay wasalam waxaa ka soo aroortay inuu ninu yimi oo ka sugan oo deednana yuhi iidanuu lahu bisa aku lcashiira nacam waxaa ka soo aroortay rasuulka sala allahu aleyh wasalam inuu waxa weeyaan uu yidhi ina min shari nnaasi man tarakahu nnaas itiqaaa fuxshihi markuu ninkaas uu ka warramayey idan haddii qofku uu ka digayo qofkaa fisqigiisa aad ka digaysana waad sheegi kartaa ceebta uu leeyahay laakiin maxaad sheegaysaa marka aad dulmigiisii ka cabanayso ama aad tacriifinayso ama aad ka digayso ama uu mujaahir yahay la la jahray waxa weeyaan fisqi waxaad sheegaysaa qadarka xaajada iyo baahidu keentay ee ceebtiisii waxa weeyaan kamid aad sheegaysaa maaha inaad dabada qabsato tiraa kole dil la baneeyey ha u dhammee ya saas maaha waxaa kaloo banaan qofku hadduu mustafti yahay oo uu caalim ama waxa weeyaan sheekh uu fatwo weydiinayo fatwadaasina ay ku xidhan tahay inuu xaaladda dad dad xaalkood uu sheego ay kaga xidhan tahay waxa uu ka sheegayaana wax ban yani ceeba ay dadkaasi leeyihiin ay tahay uu sheegi karaa oo saxiixaynka waxaa ku sugan inay imra'atu abi sufyaan nebiga u timi hind imra'atu abi sufyaan deedna ay ku tiri nebiga ina abaa sufyaana rajulun shaxiix ninkaygu waa nin bakiil oo dhabcaaloo gacantii goodaya riwaayadka qaarkood waxaa kusoo arortay ina abaa sufyaana rajulun masiikun laa yuctiinii min maali waa nin waxa weeyaan gacmaa isku haya aan waxba bixinaynin oo waxba ima siinaya aniga iyo carruurteeda wax nagu filanna ma siiyo rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu ku yidhi khudii min maalihi maa yakfiiki anti wa waladaki bilmacruuf maalkiisa waxaad ka qaadataa adig iyo carruurtaada wax idinku filan si macruufana uga qaado hays odhanin waa laguu baneeyo candhabalaha goynine oo intabaha guranine waxa weeyaan wax kugu filan oo masaariif kugu filan adigoo kale ka qaado a hadduu wax qayb kamida ku siiyo inta kaa dhimanuun ka qaado isagoon ka ogeyn a saasuu nabigu ku yuri sala allahu alay wasalam bilmacruufna kaga qaado ya mid baa beri wuxuu nagu yidhi halxiraan aan idin weydiinaya markaasaan ku nini fadal markaasuu yiri ma banaantay gabadha in ninkeeda xaddo markaasaan yaabnay al oo sheekh xadiid iyo xaggay isaga imanayaan iyo ma banaanta ya waxaan umalanaya inu taru sheegayay marka khudii nabigu wuxuu ku yuri khudii maa yakfiki wamaa yakfi baniki sida riwaayadka qaar kuso aro marka bilmacruuf baad wax kaga qaadanaysa wax qadar xaajadaadii ka badan inaad ka qaadataa ma banaana weliba culimadu waxay tilmaameen adiga oo kale dumarka adiga oo kale ay diilkay qaataan wax ka badan inaad ninkaaga kufitan uga qaata ma banaan maha inaad tidhaaho walahi kole dil la baneeyey baahideeda albaabadaan ufurayaayo dabadeedna waxa weeyaan wan xaalufinaya sidaas maaha marka gabadhaas maxay sheegtay waxay ninkeedii waxay ka sheegtay sifo iyo ceeb dee hadduu ogaan lahaa u ka xanaaqi lahaa soo ma ha marka waa sharcigaa baneeyey baahida keentay iyo xukunka sharciga ku xidhmay ayaa keentay culimadu waxay culimadu dhahan waxaa kaloo banaan izaala man idaa aradta an tuziila munkar qofka doonaya inuu munkar suuliyo haddii ay ku xidhanto munkarkaa suulintiisu inuu dad ceebtood sheego isna way banaantay oo maxaa kamid a dee qofkii mustashaarka ah ee lala tashaday qof lagala tashaday ama waxa weeyaan cafwan qof baa wuxuu doonaya munkar inuu suuliyo munkarkaas dadka samaynaya ceebtoodii inuu sheego way banaantay liannahu munkarkii suulintiisa waa ku xidhan واضح يا اخوان طيب ان waxa kamid ah xaaladka ay banaan tahay qiibadu an qofkii kula tashaday maalan waa taasun dee mustaftinta ama ayay soo gelaysaa ama maaragtay oo dee adilada loo daliishada waxaa kamid a rasuulka sala allahu alayh wasalam ayaa waxa u timi gabadha la yidhaha faatimata bintu kays alqurashiya markaas waxaa ku tiri nebi maxamedow laba nin baa nin walba guriga raba marka waxaan kuu imi anoo kula tashanayo soomad garan waa waxaa wanaagsan oo shay aada iyo aada u fiicana inuu qofku marka u guur gelaayo inuu ciidu diyaanatan ugu kalsoon yahay uu la tashado inaad la tashato dadka dadka kuugu dhow waxa weeyaan aada diin ku tuhmayso iyo waxa weeyaan salaax iyo alla kacabsi iyo nasteexo iyo inay dantaada ka talinayaan waxaana ugu oleysan kuwaas dee waalidada iyo hooyada iyo waalidka inaad talada wax ka sita wey laakiin haddaad iyagii talada ka qarsato berri toolena markay waxa weeyaan kudhaan war ka joog meeshaas aada nasteexadoodii ka tagto waxaa laga yaabaa adigoo kabna luulaya kabna laalaadinaya berri inaad iyaga u timaado iyagoo xaaladdu ay tahay walaa talxiinu xiina manasid ay xaaladdu tahay alla badanaa inta inaan waalidkeed waalidkii taladeed diiday oo waxa weeyaan waxa weeyaan ka gaws adeegtay oo inan bini aadan iska raacday ya oo dabeedna inankii bini aadan marku marku markuu xaaladii uu doonayay iyo int halkuu rabay gaadhay uu wax kala noqday ya wax kale uu noqday oo dabeedna noqotay berito waa waa uu ku beriyayo dee waalidkeedna weji uma yaalla agteeda waxa weeyaan dee ninkay labadeedii waalid ka raacdayna sutda u qabtay ya aada bay u badantay waxaad ogaataa cid kuu naxariisata oo dantaada ka talisa oo wanaagaaga jecel oo wanaagaaga inaad adigu wanaagsanaato iyagu inay naftooda haddii la dhaa dhaafsada dhaafsanaya labadaada waalid ba jira inaad labadaa kuwa cadfurto ya oo aad markaa iyaga waxa weeyaan qof bila aadan ka raacdo khatarteeday leedahay waana wax mujarab ah oo dhib badan looga soo taagnaa ya wax mujarab ah oo dhib badan looga soo taagnaa marka waalidka waa in wax badan taladaada aada siisid oo aada ogaatid inuu naseexadaada ka tasha ka talinayo ya kalaam hallaasiyo badan baa inta hablaa lagu akriyo ayuunbay wax kale oo aan jirin sawirtaan hadhowta markay runta runta tagtana waagaa ku beriya hal masale way jirtaa waalidka hadduu macsiyo ku faro oo uu waxa weeyaan qaldan yahay dee qaab loo qanciyaa jirta oo uu qof diinle masalan kuu diidan yahay ama uu xaq darro iyo waxaan sharciga ku banaanayn wax ku dhisaayo laakiin in badan waxaa badan waalidku da-na wuu ku dheeri inuu adiga naftaada kaaga tulid badan yahin wuu ku dheeri marka waa in masalada loo dhugma yeesho waxaan saa u leeyahay waxaan ogahay oo in badan isoo marta oo waaqica ka jirta inta inan labadeedii waalidku ku waxa weeyaan gacan seedhay ee qaarkood ay ka tegeen waalidkood iyagoo ooyaya markii dambena ay soo noqdeen iyagoo aan waxa weeyaan wax u badbaaday aanay jirin dabeedna waalidka qaarkii cadhadii uu yidhi sow ma maadagiiba ahaa gurigeyga kuguma arki karo hayo imanin xagay qaban inanta waalidkad kuri gurigeyga hayo imanin meeshay qabanaysa maxay ta mushkiladuna ay tahay dembiyadu ay dhigtay marka walaalayaal yaan been laydin sheegi been yaan laydin sheegin waa la sumay waxyaaba qaarkood marraba yaan sheegay gabadhaasi nabiga u timi sala allahu alayh wasalam dabadeedna waxay ku tiri labadaa nin baa labada nin bay soo geed fadhiisay midi waa abu mucaawiya midina waa abu jahmin dabadeedna nabigu wuu nasteexaynaya balaadi dhegeyso nabigu wuxuu ku yidhi amaa mucaawiyata fasaclookun labada midna ha guursan buu ku yidhi nabigu sala allahu alay slam mucaawiya miyaa waa sacluuk waa faqiirun mucdin waa nin gararhow a buri nabigu alayhi salaatu wasalaam waxba ma haysto soomaali waxay dhahaan qofka ilaa doonayaan inay tilmaamaan de inuu inay xaaladdu ku caddahay waxay yidhaahdaan hebel gambiya arji ma haysto ha dhalinyarta reerkiisana waxay yidhahdaan qofkay leeyihiin waa xaaladiisu waa cirka yani waxa weeyaan xaaladiisu waa ma fiicna waxay dhahan hebel xabashiyad baa daba taagan ya ma adri de xabashida iyo basaaradda waxay iskala doontaan malaa gaalnimada unbay ka eegeen ay faqiirun mucdamun wuxuu yidhi wa ama abu jahmin buu nabigu alay salaatu abu jahmin miya falaa yadacu casaahu can caatiqihi caatiqiisa iyo garabkiisa kama dhiga ushiisa laba macno la saaray in la yidhi waa nin safar badan iyo in la yidhi maya waa nin dagaal badan oo dumarka u garaaca marka rasuulku sala allahu alayh wasalam waa u naseexeeyey gabadhaas waxaanu u sheegay cidda ay guursanayso walaakin ankixii usama ayuu nebigu sal allau alay wasalam ku yidhi markaa waxay tihi fanakaxtuhu fajacala allahu fiihi khayran waktabadtu ama waktubidtu sheekhu wuxuu yidhi waman dakara fi faasiqin qofka qof faasiqa ku sheega wax maaragtay ku sugan ama qof lagala tashaday oo guurkiisa lagala tashaday ama in shuraaka ula noqdo lagala tashaday ama mucaamalo ee dhex marta lagala tashaday wuu sheegi karaa wixii ceeba ku sugan qofkaas mana aha mid waxa weeyaan xama cid xantay bal waxa weeyaan iska daa inuu dembi xan yeeshee ajar buu ka helaya ajarkii nasiixada waxaa banaan iyaduna oo ka mida xanta banaan qof qofka caalimka ah inuu jarxiyo cidda maaragtay jarxu ruwaad in ruwaadda la jarxiyo oo la sheego ruwaaddii axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam waxa weeyaan soo warisay kooda xifdi xifdigooda iyo waxa weeyaan dabdigooda laga hadlo ka daciifka ah ka beenaalaha ah ka sayiul xifdiga ah sheegitaanka la sheegaya waa nasiixatu lilahi walirasuuli soo ma si awgeed wax kiibaa ah ma aha si awgeed salafka qaar laga soo naqlin tacaalow nakhtaabu saaca kaalay aynu waxoogaa saacad ilaahay dartii wax u xumane oo aynu ruwaaddii xadiidka warkooda kala gurno culimada islaamku haddii ay cid ka hadlaan oo ay waxa weeyaan sababta ay uga hadlayaan ay tahay naseexo ilaah iyo rasuulkiisa ay naseexaynayaan ajar bay ka helayaan kiibo xaaraanana ma aha nusuus badan baana masalada ku sugan ayib sheekhu marka waxa uu sheegay bacdu ahli lcilmi waxay ku gediyeen xaalaadka ay banaan tahay kiibadu waxay yidhaaheen addamu laysa bikiibatin addamu alqadxuna waa la yidhi alqadxu laysa bikiibatin fi sittatin mutadalimin wamucarifin wamuxadirin walimudhirin fisqan wamustaftin waman talaba alicaanata fi izaalati munkarin halka uu sheekhu leeyahay nebigu wuxuu yihi quluu fi lfaasiqi ma fiihi liyaxdarahu nnaas waxay culimadu leeyahay khabarkaasi nebiga kama sugna waa khabarun batil xadiis nebi maaha laakiin macnihiisa adilo kutusinaysa ayaa jirta lafdigaana laguma hayo waxa weeyaan kutubta iyo dawaamintii sunnada laakiin waxaa soo aroray lafdi u dhow oo sheegaya atarcuuna can dikri lfaajiri ma waxaa ka baqaysaan inaad faajirka ka hadashaan udkuruuhu bima fiihi yacrifu nnaas waana isna mid daciifa oo aan sugnayn hadalka uu sheekhu leeyahy cumar bin khadaab markii uu geeridii soo dhawaatay lixdii nine ummadda uu u dhiibay waxa weeyaan taladooda ee uu yihi lixdaasaa taladii ummadda goynaya ciddii dabaday khaliif noqonaysana shee yani waxa weeyaan soo cayimaya waxaa lasoo lixdaasi lix saxaabi oo saxaabadii rasuulka ee fadliga badnaa bal agarkooda ama dhammaantood ay yihiin nimankuu nebigu sala allahu caleyh wasalam ugu bushaareeyey jannada uuna ka dhintay isagoo ka raalliya cali iyo cuthmaan iyo waxa weeya saciid ibn abilcaas iyo cabdiraxmaan ibnu cawf iyo rag iyo dalxa iyo raggii lamidkaa waxaas waxaa soo la soo wariyey in waxa weeyaan waaqidina uu wariyey in cumar khadaab iyo cabdillahi ibnu cabbaas uu hadal dhex maray hadalkaasna uu cabdillahi ibnu cabbaas iyo ay ku soo qaadeen cumar khadaab ay kusoo qaadeen lixdaa nin nin nin loo sheegay oo dabadeedna cumar khadaab nin walba uu duray oo iyaga ka mid a qaarkood uu yidhi waxa weeyaan ummadda taladeeda ma qaban karo sababtu tahay waxa weeyaan dad waa dadka ayuu laayaa qaarkood uu yidhi waxa weeyaan waa bataalun waxa weeyaan waa nin aan waxa weeyaan dadka aan maamulka ku fiicnayn oon cid maamuli karin qaarkood uu yidhi waxa weeyaan waa daciif oo waa nin tardaran ama waa rajul shaxiix ah waxyaaba noocaasa uu nin walba wax ka sheegay tii buu sheekhu rabaa inuu tawjiihiyo riwaayadaa waaqidi wariyey oo uu yidhaahdo cumar markuu saxaabadaa wax ka sheegaya xan kamay ahayne naseexay ka ahayd laakiin waana runtii cumar diyaanadiisa iyo alla kacbisigiisa la yaqaano haddii ay sugnaatay qisadaasi looma malaynayo inuu xan uga jeeday waadix ya ikhwaan laakiin waxaaba ka fiican inaad tidhaaho may ansixin baa lagaa yidhi waaqidi baa wariyey oo culimmadu yidhaaheen waa matruuk xadiis lagama qaato hadda ma garata ya sidaa awgeed asaanideedu ma sugna alfaadeedana nakaaro badan oo aan cumar khadaab iyo saxaabada u cuntamin ayaa ku sugan sidaa awgeed may ansixin laakiin sheekhu wuxuu u tawjiihiyey inay naseexo ka ahayd waxaana bukhaari ku sugan wax khilaafsan oo waxaa bukhaari ku sugan inuu cumar khadaab radiallahu tacaala canhu markii uu arkay xaaladiisa in lagu yidhi caws ya amiira almu'miniin dardaaran istakhlif dadka cid cid ku wareeji maamulkooda oo waxaad tidhaahaa ciddaasaa ummadda muslimiintaha maamulkooda aan ku ogahay faqaala wuxuu yidhi ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهد الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض ما هلايو وحويان horta waxa uu yidhi haddii aan khaliifo sameeyo cid iga khayr badan baa samaysa abu abubakara oo aan ummadda maamulkeeda cid ku wareejiyo haddii aan ka tagana cid iga khayr badan baa ka tagtay oo nebi maxameda soo maa sala allahu alayh wasalam laakiin waxaan waxaan samaynayaa bu abu abu cumar yidhi lix nin oo aan ogay inuu nebi maxamed ka dhintay isagoo raalli iyagoo raalli uu ka yahay ayaan talada ummadda u dhiibayaa dhex dhigayaa iyagaa ummadda ciddii hoggaan iyo amiir iyo madax iyo madaxweyne u noqonaysa soo dooran doona dabadeedna wuxuu sheegay cali iyo cuthmaan iyo talxa iyo raggi lamidka ahaa haddama aragta cabdiraxmaan ibnu cawf sacad ibnu waqaas zubayr ibnu cawaam raggaas ayuu sheegay ma suurtagal baa yani taasi saxiixa ayay ku sugantay xadiidkaa saxiixa ku sugan wuu khilaafsan yahay xadiidkaa waaqidi uu wariyey wuxuu ku tusinaya nakaaranimadiisa iyo inuu daciif yahay waadix ikhwaan idan kiibada asalkeedu waa caynkaas waxa weeyaan culimadu waxay dhahaan kiibada banaan daabid bay leedahay intaasaan ku khatimaya daabidka ay leedahay waxa weeyaan bay culimadu dhahaan kiibada banaani allahu mustacaan wacalayhi tuklaan culimadu waxay idhahdeen kiibada banaani daabidka ay leedahay waa tan waxay culimadu idhaaheen tubaaxu lkiibatu kiibada waxaa loo waxay kiibada u banaan tahay likulli qaradin saxiixin ujeedo kasta iyo dan kastoo sax ah sharcan xagga sharciga sax ku ah xaysu yatacayanu ariiqan lilwusuuli ilayhi biha oo aan lagu gaari karin ilaa xa mooyaane aragtaad kiibadu waxay noqonaysaa yani saxiix ama ay banaananaysaa marka ay ku xidhato dan sharciyan aan lagu gaari karin ilaa iyada mooyaane macnaheedu waxa weeye haddaad adoon cid xamanin dantaa gaari karto hal tajuusu laka alkiiba la kuma banaana marka walaala kiibadaasi waa dembi aada iyo aada u adag dunuubta waxa weeyaan runtiina waxa weeyaan khatarta ah kamid ah marka ikhwaani xafidakum allah waa in aada iyo aad looga digtoonaado oo waxa weeyaan laysaga jiro oo waxa weeyaan looga dheeraado oo aanu qofka muslimka ahi fudaydsanin tubaaxu lkiibatu likulli qaradin saxiixin sharcan laa yumkinu lwusuulu ilayhi ila biha saasay culimadu yidhahan tubaaxu alkiiba fi kuli qaradin saxiixin sharcan laa yumkinu lwusuulu ilayhi ila biha waxaan jelsadan ku khatimaya haddaan qof xanto maxaa igala gudboon culamada qaarkood waxay yidhaa culamada qaarkood waxay yidhahdeen waxaa kaala gudboon asalku horta waxa weeye alaslu fi hadi lmasala haddaad qof xamato waa inaad ka xalaashato cirdigiisii taniyo walal waan ku xantay iska kay saamax waxa weeyaan ilahayna khayra ku siiyo sidaasaa asal ah inaad ka xalaashatid subxaanaka allahuma bixamdik laa ilaha illaa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu